xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa xusay horumaradii waaweynaa ee la gaaray tobannaankii sano ee u dambeeyay dalka soomaaliya gaar ahaana dhinacyada amniga dimuquraadiyadda isbedelada siyaasadeed iyo horumarada dhinaca dhaqaalaha gaar ahaana arrimaha deen cafinta golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed mas-uuliyiinta soomaalida midooda afrika howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom iyo wadamada ciidamadu ka joogaan soomaaliya qaramada midoobe iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka in xiligan adag ay door muuqda qaataan xubnaha golaha ammaanka ayaa sharxay sida ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashada aysan u cuuryaamineynin oo keliya horumaradii hore loo soo gaaray ee soomaaliya ay ku tallaabsatay balse ay dareenka ka weecinayso dhinacyada muhiimka ee nolosha dadka soomaaliyeed lafdhabarka u ah sida dhibaatooyinka hadda ka taagan cuntola-aanta abaaraha ayaxa ku habsaday beeraha oo hoos u dhigay waxsoo saarkii la filayay la tacaalida xanuunka covid sagaal iyo toban iyo dagaalka ka dhankaha argagixisada al-shabaab haddaba muxuu xambaarsanaa qoraalkan uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo saaray waxaa su-aashaasii weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo horumarinta caalamiga ah ku xeeldheer kuna sugan gobolkan virginia golaha ammaanka warqadda uu soo saaray runtii aad bay muhiim u ahayd kamana duwaneyn waxyaalihii hore oo oqolyaha beesha caalamka iyo afrikaanka iyo igad iyo ay soo jeedinayaan oo ahaa war doorashadan cakiran ha laga saaro maaragtay arrinta ay ku jirto oo dib ha loogu noqdo wadahadalkii iyo negotiationkii iyo wadaxaajoodkii ka dhexeeyey dowlad goboleedyada iyo wixii lagu heshiiyey sebtembar toddobiyo tobankeedii marka waxaad moodaa inay weli sii ayidayaan arrintaas maadaama aan run ahaantii dalku aanu ka bixi karin haddeertaan laba sano oo walaahow ah iyo is-hortaag iyo maaragtay doorasho in hadda laysku qabto waa hore laga heshiiyey anigu hadda kahor idaacaddana waa ka sheegay run ahaantii waxa weye doorashada sebtembar toddobiyo tobankeedii baa laga heshiiyey wixii turxaan ku jirayna waxaa lagu lagu qaadaa dhigay oo lagu xaliyey sida nagu maqaalaha ah lix iyo tobankii february baa baydhabo lagaga heshiiyey marka un waxay u baahan tahay dadkan hadda siyaasiyiinta ah oo isku hayo xoogaaga yarkaah inay dib ugu noqdaan ama teendhada ha tagaan ama villa soomaaliya ha isugu tagaane inay ka tashtaan oo dalka laga saaro caqabadda hadda ay geliyeen oo dadkoobani ay geliyeen golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in heshiis loo dhan yahay laga wada gaaro arrimaha doorashada waxaana ay xuseen in heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar uu yahay kan keliya ee hore loogu sii socon karo waxay soo dhaweeyeen qoraaladii ay soo saareen golaha amniga iyo nabadda ee midowda afrika iyo igaad ee ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka soomaaliya haddaba in toddobaad gudahood uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo saaro qoraallo arrimaha doorashada soomaaliya lagaga hadlayo maxay ka dhigan tahay waa kan mursal sane oo ka tirsan hay-adda heritage ee magaalada muqdisho
markii labaad in muddo kooban gudaheeda lagu soo saaro resolutionkii labaad oo arrimaha soomaaliya waxay muujinaysaa arrimihii soomaaliya inay noqdeen arrimo faylkooda uu kor soo maray oo isha lagu wada hayo caalamkao dhan isha ku hayo hay-adihii adduunka u waaweynaa dhanna ay ay isha ku hayaan oo ay ka wada dhawaaqeen dhawaaq dheer ku wada sheegeen xaaladda soomaaliya meesha u socotay inay sax ahayn marka waxaa meeshaas ka muuqda in caalamka oo beesha caalamka saaxiibada soomaaliya ee caalamka oo in badan kala aragti duwanaa sida loo wajihi lahaa arrimahaas carkiran ee siyaasadda soomaaliya inay hadda hal il ku wada arkeen dhinaca kalena waxaa shalay gelinkii dambe lagu dhawaaqay ergey gaara oo maraykanku u magacaabay arrimaha geeska afrika gaar ahaana arrimaha ka taagan dalka ethoobiya dagaalada gobolka tigray iyo muranka biyo xireenka ee u dhexeeya etoobiya suudaan iyo masar ergeygan oo lagu magacaabay jeffrey feltman ayaa xilal kala duwan kasoo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo qaramada midoobay stephen schwarts oo ah diblomaasi hore oo maraykana safiirna kasoo noqday soomaaliya sidoo kalena kasoo shaqeeya dalal badan oo afrika ah ayaa ku tilmaamay feltman waaye arag xilligan loo baahan yahay
He was our Assistant Secretary of State for the Middle East, uh, which is hugely important.
waa diblomaasi sare oo xirfad leh isagu uu ka suu shaqeeyey bariga dhexe oo ahaa safiirkeenni lubnaan wuxuu ahaa kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda ee bariga dhexe taasoo muhiimad weyn u leh geeska afrika sidoo kale wuxuu khibrad wanaagsan u leeyahay afrika wuxuu sannado ku qaatay qaramada midoobay kadib markii uu ka fadhiistay shaqadii arrimaha dibadda xogaynta arrimaha siyaasadda waa jago sare wuxuu u keeni lahaa feejignaan heer sare ah iyo xirfado diblomaasiyadeed oo ku aadan xiriirka maraykanka ee ku wajahan geeska wuxuu noqon lahaa xiriir guud oo waddamada oo dhana lana shaqeeya safaaradaha kala duwan ee maraykanka iyo saaxiibbada kale ee gobolka kadibna uu dib dareenka ugu soo weeciyo washington haddaba muxuu ergeygan cusubi soo kordhin karaa maxayse maamulka biden ugu arkeen muhim inay ergey u magacaabaan geeska afrika waxaa mar kale aan weydiiyey su-aashaasi cabdiqafaar cabdiwardheere
maraykanka iyo dalal badan oo caalamka ah ama golaha ammaanka ha ku jiraan ama ha ahaadaan dalalka geeska africa iyo africa oo dhanba waxay aada iyo aada uga welwelsan yihiin in geeska africa ay dhibaato weyn ka dhacdo sababtoo ah cago badan kuma taagna dalal badan oo runtii waxaa jira hadda khilaaf badan oo ba-an uu ka taagan yahay gaar ahaan markaad fiiriso hadda etoobiya iyo tigray gudaheeda waxa ka socda oo aada iyo aad dad badanna u barakaceen dad badan lagu laayey dagaalkiina uu weli socdo faragelinta eritrea oo iyaduna ka qayb qaadanaysa dagaalkaas waxaa kaloo kasii daranba oo iyaduna hadda ergeygaas laysleeyahay inuu aada uga qayb qaadan doono waxa weye khilaafka hadda masar iyo suudan iyo etoobiya oo isku haya nailka iyo daamka hadda ay dhisayaan oo iyaduna dhib hor loo caalamka o dhami uu aada uga welwelsan yahay ay ku jirto iyo guud ahaanba marka la fiirsho arrimaha haddan soomaaliya kasoo cusboonaaday oo doorashadan cakiran oo aan la aqoon ilaa iyo xadka ay ku yeelan doonto geeska africa wax tallaabaa inkastoo hadda isagu aanu ahayn taas ujeedada ugu weyn oo loo magacaabay ay tahay arrimaha hore oo aan soo sheegay laakiin haddana waxaad moodaa inuusan ka marnaan doonin arrinta soomaalida maamulka biden ayaa isku dayaaya inay wax badan ka bedelaan siyaasadihii maamulka ka horreeyay ergegan cusubi waxaa horyaalla howl adag oo ay ugu horreyso xalka keenista dagaalka ka taagan gobolka tigray ee dalka ethoobiya